xaflad ayaan iskugu imaanay aan ku soo dhoweynayno walaalaheena mujaahidiinta ah degmada kurtunwaarey aana ku taageerayno dagaaladii malxamada ahaayo ilaahay subxaana watacaalaahna uu mujaahidiinta guusha sidaa ku siiyey alxamdulilah ilaahay baan u mahad celinaynaa cadowgeenna jabiyey mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha idin sugo annakana garabkiinna ayaan taaganahay mar walbo waxaan meeshaan ku guddoonsii rabnaa hadiyo khaali ah oon ugu talagalnay walaalaheenna suqoorta ku jira ilaahay ha u barakeeyo koley waxaan leenahay mujaahidiinta sidaa gaalada ula xisaabtama waa mudankoodee annakana garabkiinna ayaan taagannah goor iyo ayaanba insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq meesha waxaan isugu nimid magaalada kutugaaray xaflad aan u soo bandhignay walaalaha iyo mujaahidiinta ah aan ku taageerayno lacag dhan toban iyo lix milyan saddex boqol labaatan iyo afar kun oo lacag soomaali ah iyo toban iyo saddex kaartoon oo timir ah intaasna ayaan ku wareejina walaalaha islaamka waana la garataagana habeenay maalin insha allah mujaahidiinta waxaan sheegnaa insha allah inay la xisaabtaan nimanka saliibiinta ee kusoo duula diinteeda markoo ha ka bilaaban calool uusta nimanka murtadinta ah ee soomaalida ha ka bilaabin insha allah bimillahi baari annagoo daawanay filimkii caad ilaahay inuu u gargaaray subxaana wa tacala mar kastana ilahay waa u ballanqaaday mujaahidiinta inuu garab taagan yahay inuu junuudiisa ku caawinayo ducadii waa u dheerta habeenii maalin insha allah mujaahidiinta waa u ducaynaynaa walaalahay waa u ducaynaa insha allah rabaadka jira ilahay ha noo xafido maraykan iyo wix loo socdaa insha allah bimillahi baari ee diinta kusoo dula ilahay ha baabiiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamaa dadka islaamka oo dhan intii arkaysay intii imaqlays bacdi salaan waxaan rabaa fariin yar inaa u diro gaalada saliibiinta iyo wixii soo raacay murtadiinta waxay yidhaahdeen meel walboo la gala waxay yidhaahdeen way iska caawiyeen ciidankan raggii way iscaawiyeen way iska celiyeen waxaan aragnay u dambeeyey meed maxaa usii dambeeyey kii lasii waday dadka ku maahmaahaa waxaa u dambeysay dagaalkii ka dhacay maalintii dhubeyd caad waxaan aragnay wixii ku dhacay iyo wixii lagu dhigay waxaa aragnay oon fiirsanay dhalada ka fiirsanay toban nin oo rido calal uus hal ninoo mujaahid ciirsanay madba mir dhigay madba mid dhigay mid laba dhigay ilaa iyo kii u dambeeyey ilaa ka soo dhigo marka maxay ahaatay kaas tobanka nin ciirsadana hooyaa dhasha kuwa kalena hooya lee dhashay laakiin maxay isdheeriyin ilaahay kitaabkiis iyo baadilka kanna waa mid ilaahay xaqiis u taagan kanna waa mid dastuur iyo wata waxaan jiranoo ilaahayna garabkiis ku jira marka waxaan leenahay kii soo dirsadayo kuwaas calooshooda u shaqaystayaashaas waxaa la yaabtay xataa oo maanta ka farajacday gaaladii soo tababarta hadday tahay maraykan hadday tahay imaaraad hadday meel walba iskugu jiro ayagaaba leh maanta waxaan qarash ku bixin waxna ma galaani maxay yihiin